halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhammaantiinba waa salaase koob iyo labaatanka oogost labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinayaa sahre ciidla nuur iyo cabdixakeen maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku haynay idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mida muslimiinta caalamka oo maanta si weyn u xusay munaasabadda ciid al adxa
qaybaha dambe idaacaddana waxaad ku maqli doontaan barnaamij gaar ooanu ugu talagallay munaasabadda ciidda barakaysan ee ciidal adxa
ummadda islaamka ciida shanta soomaaliyeedoo gaar ahaan u ciida
waa hagaaga dhegaystayaal dabcan sidoo kale qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimaha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka australia malcom tambl ayaa ku guulaystay kalsoonida xisbigiisa xisbiga liberaalka ayaa cod u qaaday hogaanka xisbiga kadib markii ra-iisul wasaaruhu tallaabadaasi codsaday arintan ayaa kusoo beegantay kadib markii ra-iisul wasaaruhu ka noqday qorshe loogu talagalay xakamaynta gaaska hawada wasakheeya wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi peter ditton ayaa shaki geliyey hogaaminta ra-iisul wasaaraha taasi oo keentay in ra-iisul wasaaruhu codka kalsoonida ka dalbado xisbigiisa isagoo taagina ku guulaystay taageerada aqlabiyadda xisbiga talada haya dowladda maraykanka ayaa dalka jarmalka u mustahfurisay qofkii u dambeeyey ee ka tirsanaa xisbigii naasiga ee dalka jarmalka kaasoo sannado badan ku noolaa waddankan maraykanka kadib dagaal dhinaca sharciga ah cadaadis diblomaasiyadeed iyo weliba mid siyaasadeed oo la saaray dowladda maraykanka ayee washington dhiibtay jakiu balji oo tan iyo kun sagaal boqol iyo afar sagaashan aan idhaahdo afar iyo sagaa tan iyo kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii ku noolaa degmada queens ee magaalada new york ee waddanka maraykanka bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu xaqiijiyey in saraakiisha socdaalka maraykanku ay fuliyeen mustaafuriska ninkan aroornimadii hore ee salaasada maanta baalija ayaa noqday muwaadin maraykan ah sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobiyo kontonkii laakiin labadii kun iyo kowdii ayuu qiray waaxda cadaaladda ee maraykanku in uu la soo shaqeeyey xisbigii naasiga ah ee madaxda u ahaa hogaamiyii hore waddanka janmarka adlo filler
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dunida muslimka ayaa maanta looga dabaaldegay munaasabadda ciid al adxa waxaana magaalooyinka geeska afrika ee soomaalidu ay degto ay ahayn kuwo si weyn looga dareemayay dabaaldega ciidda aynu ku hormarno jabuuti iyo sidii looga ciiday waxaa inoo haya ramadaan muuse
dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasibadda ciidal adxa iyadoo saaka subaxnimadii ay u dareereen salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidii ay ahayd caadadu la tukaday dadweynaha reer jabuuti kadib madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo xaaskiisa marwada koobaad ee jabuuti khadre maxamuud xayd ayaa ku qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti xafladda xuska munaasibadda ciidda madaxweynaha jabuuti ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad afka carabiga isagoo kadibna ku hadlay afka soomaaliga gobolkeenna haddii wanaag iyo walaalnimo ay ka socoto annagu kuwa ugu horeeya ayaan nahay kuwa ugu horeeya waxaan u nahayna maxaa yeelay markii horeba kuwa u horeeya umbaan ahay markii horeba kuwa jecel dalkooda iyo wixii jaarkayga ah inay si wanaagsan ula noolaadaan waxa aan dee dhaqaale haddaan laga hadlo siyaasad haddii laga hadlo dimuqraadiyad iyo maamul wanaag haddii laga hadlo innagu safka aan ku jirnay meel wanaagsan weeya waxa keenayayna dadkeenna wey waxa keenayay dadkeenna wey waan ku celinayaa haddana mar kale maxaa yeelay haddii dadku madaxa isgeliyo haddii dadku niyaddu ka xumaato haddii ay dadku mustaqbal arki waayaan haddii dhalintu ay arki weydo inay dalkoogu ay mustaqbalkoogu uu dalkooga ku jiro dal ma noqonayo dal ma noqonayo wax wuxuu noqonayaa laysku dhex jiijiito oo la ysku laayo waanan aragnay dee dalaal badan oo sidaa ku nool oo haddana socdo un waan aragnaa annagu waxaan leenahay yarideennu nicmad bay leedahay nicmad dad baa jira yidhaahda waa dal yaro dadkooguna uu kooban yahayoo suuq aan wax ka iibinno ma leh bay odhanayaan annaguna waxaan leenahay dalka yare nicmad wi wey yaraantaaba nicmadaba wixii aan hayna annaga waa isgaadhsiin karnaa waa isku naxariisan karnaa waan isjeclaan karnaa waan istirin karnaa waan istabi karnaa waxa aan dalkeenna ayaanta ciidda oo ka mid ah ayaamaha barakaysan inaan mar kastiba aan isxasuusinno waajibkeennu wey oo dalkeennu xaq buu u leeyahay xaq buu nagu leeyahay xaqiisa inaan gudanno waa kuwan qaar ka mida dadka reer jibuuti oo aan kula kulmay magaalada dhexdeeda ugure kifle axmed xilli baan bal waxaad nooga warantaa maanta waa ciid dee anu ummadda jabuutida salaam baan u soo diraya meel kastay joogaan iyo ummadda islaamka nala iyo kuwii diinta kaliba afarfad yaabighay yacni maceemii baadhuhabba kadha kutbayxi umadtadkaaduna niyahaytaa ameerikaha raadiyo oo afakaa salaamadu martah tabsa baadhuhu martaynki xildhibaan cali cabdi faarax waa maalin weyn waa ciid ciid aladaxa waa maalintii milyanno muslimiini haaska ay joogeen ummadda islaamka siday u dhan tahay ummadda reer jibuuti madaxweynaha haaskiisa waxaan ka leeyahay ciid mubaarak kullu caam antum bikhayr ilaahayu dalkana nimcad baadna siisay dariiq horumar ilaana gaarsiiyey oo gaarsiiya ilaahow noo adkee noo adkee maxamuud yuusuf cilmi taanu waxaan leeyahay halkan waxaan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti caynaasha ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee wadankeenna khaatana maxamuud xayd waan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr madaxweynuhu maanta halkabadii uu noo akhriyey wuxuu sheegay wadankeenna halka uu marayo iyo horumarka ay tahay siyaasadda iyo magaranaysa dhaqaalaha intaba ka wadankeenna maanta meel fiican buu maraya alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku salabay sucaad baa la yidhahdaa alxamdulilah khayr baan kala baxnay waxaa wuxuu tilmaamay inaan geeska afrika aan anaku nabadda u wadno oo nabadda u sidno taana uu sheegay waana ku taageersanna waa ka hadda waan soo ciidnay waan soo baashaalayna waa sahre axmed faarax baa la yidhaahdaa shucuurtayadu maanta waa cirka maxaa ka dhiga cirka farxad farxad farxad ciidun baan waagugeyn annaguye waa maxay waxa cirka ka dhigay shucuurka ka dhigay waa farxadda waa ciidda waa dalka dhaqaalihiisa waa nabadiisa waa maamulkeenna waa dhulkeenna adduunka laga gartay laga bartay yacni hore u maray waana waana halkaas anigaga qoran tahay farxaddii iyo waa rabadaan muuse oo idinleh ciid mubaarak v o a jibuuti dhinaca kalena gobolka hiirahana waxaa munaasabadda ciidda maanta dadweynaha la qaatay islamarkaana kala qayb galay ciidamada jabuuti ee ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee amison faahfaahinta warka waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii maanta magaalada beledweyne uga dabaaldegay munaasabadda maalinta farxadda badan ee ciidul adxa qaar ka mid ah askarta reer jabuuti ayaa hambalyada ciidda hawada u mariyey ehladooda ku nool gobolada kala gedisan ee dalka jabuuti qaar ka mid ah ciidanka jabuuti ayaa v o a la hadlay farxadda maalintan awgeed magacaygu lacayta cabdalla lacayta waxaan ka tirsanahay ciidamada jabuuti amisom oo jooga baladweyne waxaana halkan salaan uga dirayaa ciidda ahalkaygii ciid wanaagsan barwaaqo iyo basbas ku noolaada ayaa leeyahay waxaan ka tirsanahay ciidamada qalabka sida jabuuti ee siiraan jooga horayaal ibraahim cali waxaan halkan salaam uga dirayaa xaaskayga oo ah saynab cabdi cilmi iyo ciyaalkayga oo maaragtay lumaan horayaal ibraahim cali salaanta ciidda falligeyga ayaan halkan salaan uga dirayaa oo qaayale assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ciidanka jabuuti ayaa waxay maanta sidoo kale munaasabadda ciidda uga dabaaldegeen meelo ka mid ah degmooyinka gobolka sida magaalada buulaburte ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ayaa waxay ka howlgalaan degmooyin ku yaala gobolka hiiraan sida beledweyne buulaburte iyo jallaqsi waxaana ay qayb ka qaataan howlaha nabadeynta iyo sidoo kale horumarka deegaanada ay joogaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne cid wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay haatanna magaalada baydhabo iyo hareeraheeda sidii looga ciiday waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh kumanaan dadweynaha magaalada baydhabo ayaa saaka salaada ciidda waxa ay ku dukadeen garoonka kubadda cagta dhaktar ayuub ee magaalada baydhabo waxaa salaada kula dukaday shacabka magaalada baydhabo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiinta heer maamul gobol iyo degmo salaada markii la dukaday madaxweyne shariif xasan ayaa isagoo shacabka salaada ciidda uu la dukaday la hadlayay wuxuu u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee shacabka haysata inay tahay kooxda al-shabaab oo caqabad ku ah buu yidhi amniga iyo kala dambeynta shacabka koonfur galbeed uu haysto haddii unuunay dowladnimo la hela wadankan sidii haada jari walgorobe meelusa seedinatana walogi marka wadankiiniisuna ilaayahan innago oo ahaan dowladiidka ee dhibaatada oo geeka laku dhaqada waaysanyi ummado ku dhaqada waaysanta jidite laku maro waaysanyina ina ilaahay noo qobdo unuuna isku qobana runtii ciidamada nabaddo ka shaqeeyaas ilaahay nabaddo sugu koree haa nabaddo sugu haay ciidanka mahadnage oo amisoman ka horeyta oo militariga iyo booliiska iyo nabadsugida iyo koonfur galbeed ciidiisha dhammaantiyo iyo dadweynaha nabaddo jeel oo nabaddo kala shaqeeyo haayaan marka ciidamada nabaddo kala shaqaynaan nabaddo ka shaqaynaan hooba nabadla hela nabadanaasa nuugale una dhan barwaaqoana shacabka magaalada baydhabo ayaa aada u soo dhoweynaya munaasabadda ciidul adxaha waxayna ahaayeen kuwo isku marxabaynayey qaar ka mid a dadka magaalada baydhabo ayaa ka hadlay dareenkooda magaagay weyleeray ustaad axmed xasan cabdiraxmaan runtii farxadda geeka oo ciidun oo laha ku tukaday stadium doctor ayuub eeda eeda kor ankakacsanta may jardhe muslimiinta oo dhan wayna iska hambaleeyeen maarna ciidii oo ciidul adxaa eh oo runtii oo dhammaantii oo wada baheen xaafado ka tirsan tumanka xaafadood ee ka tirsan magaalada baydhabo iyo runtii farxad eed eedan ka muuqata run ahaantii ciido badana un way ku tukadaane isbartiibada waana sida maarna qaalibka inta isbartiigooyinka maarna meelo bannaanka ee salaada ciido laku tukuda hambalyo indira dhammaan muslimiinta meel kasii dhoogaan ee gaar ahaan qowmiyadan ku nool ee koonfur galbeed soomaaliya magaca meeleera yuusuf cabdiraxmaan nuur yuusuf alfa mayba geega hambanay salaadul ciid inaan ku tukan doctor ayuub stadium mayba anta hambalyoonka diray dhammaan muslimiinta meel kasta daafa adduunka iyo ku noolin waxaa sidoo kale si weyn looga ciiday degmooyinka xudur diinsoor iyo afgooye oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waa hagaaga mukhtaar aad ayaa ugu mahadsan yahay dhegaystayaal sida oo kale goobaha laga xusay munaasabadda ciidda islamarkaana ay dadweynuhu dabaaldegeen waxaa ka mid a magaalada toronto ee waddankaasi kanada warbixin sidii loo ciiday ku saabsan isagana waxaa inoo haya waryahayaga xuseen nuur xaji soomaalida ku nool dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto ayaa si lamida kuwa ku nool dunida muslimka u dabaaldegay maanta munaasabada maalinka koowaad ee ciidul adxa dadweyne aada u fara badan ayaa salaada ciidda ku tukaday masaajida iyo goobo si gaara loo diyaariyey sheekh yaasiin sheekh maxamuud qawi oo ka mid ah culimmada masaajidka rowda ee magaalada toronto ayaa tilmaamay in maanta oo kale ay wanaagsan tahay in la wadaago farxadda maanta waa maalin aada u weyn oo u farxad badan waxaan idin rajaynayaa sannadan sannadeeda inaad ku gaartaan bashbash iyo barwaaqo waxaad la socotaan maanta waa maalin weyn muslimiinta xaggooda ku weyn waana maalin oo maaragtay farxad badan marka waxaan idin wada rajaynayaa inaa farxad ku noosh aad maaragtay iyo reynreen inaad ku jirtaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul bifadli illaahi wabiraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waa ilaahay mahadiisa iyo fadligiisa ee farxa ayuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala haddaba dadka ayaa isugu hambalyeynayay munaasabadda ciidda iyagoo sidoo kale hambalyo u dirayey ehelkooda iyo asxaabtooda magacayga waa farxaan cali jimcaale maantii waxaan u ciidaynaa ciidul adxa waxaan ku ciidaynaa magaalada toronto ee dalka canada waxaan hambalyada ciida u diraa ummadda muslimiinta caalamka meel walba ay ka joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo kuwa jooga dal gudihiisa iyo dibaddiisa ciid mubaarak magacayga waa raxmo abuukar dhammaan muslimiinta adduunka ku nool waxaa leeya ciid mubaarak ku lucan waanti baqir gaar ahaan walaalahay soomaaliyeed dhammaantood ciid mubaarak laakiin kuwa ku cusub dalkan waxay sheegayaan in ciidan ay aada uga duwan tahay ciidihii dalkii hooyo oo halkan aanan aada looga dareemin farxadda ciidda magacii waa axmed cabdi kuna nool magaalada toronto dalka kanada ciidan iyo ciidii hore oo ciidihii hore oo wadanka waxay uga duwan tahay maadaama wadankii wakhtigan joognay waxaa la heli jiray hilib iyo damaashaad iyo waa laisku wareegi jiray ciidul adxa waxaa waaya ciidda maarata dadka muslimiinta isku soo baxaan si weyn oo la cunteeyo hilibka iyo laiskugu hambaleeyo laakiin halkan way ka duwan tahay waayo inta dadka aad marka markaad fiirisa shaqo iyo waxbay ku mashquulsan yihiin inkastoo dalkan ay ka tahay maalin shaqo haddana dadka muslimiinta ayaa si aada isugu soo baxa maalmaha ciidda iyagoo u dabaaldegaya farxadda xuseen nuur xaaji v o a toronto haatana waa barnaamij gaara oo aanu ugu talagalnay dabaaldega munaasibadda ciidda oo dhegeystayaasheeda aanu ugu talagalnay inay nagula ciidaan barnaamijkan waxaa soo diyaariyey caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan iyo ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ay v o eda ugu tala gashay munaasabadda ciidul adxa waxaana dhegaystayaal barnaamijka halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
magunan xishoomba ruuxuu xifka u galo magul daramba magul daramba goorma ayaa kuugu dambaysay fanaanada caanka ahayd ee khadiija maxamuud yuusuf khadiija qalanjo barnaamijka ayay nagala qaybgeli doontaa sidoo kale dhegaysta ka waran haddii maalinta ciidda ay kugu soo gasho goob aanay kula joogin dad kula weyneeya maalinta ciidda kadibna aad kula daarato amaba aad kula qabsato mid ka mida bulshooyinka muslimiinta ee markaasuun hadda waa markaasuun markaasun ka agdhow maadaama soomaalida meeshaan joogto aysan community aysan lahayn aysan dad tiro badan ahayn waxaan noqonay dad iska minority marka waxaan ku biirnay walaaliheena suudaan oo aad iyo aad dhaqan ahaan u wanaagsan dabcan sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhankii heesaha iyada oo uu barnaamijka ciidda inagula ciidi doono fanaanka axmed zaki oo isagu sanadkana ku ciidaya magaalada hargeysa islamarkaana inala wadaagi doona suugaan gaara oo ugu talagalay munaasabadda ciidda waa subax cirooliyo caruurtiyo dhallaankuba sama lagu caweeyo iyo cashiiradu isbooqde
iyaba waa yaabe ka waran iyada oo ciiddii lagaa sugayo haddii aada siminaar ama tababar aad haasaawaha ku baranaysa gasho oo aad ciiddii halkaa iyada ah aad kaga habsanto
aan ku bilowna malaayiin muslimiin ah ayaa guud ahaan dunida daafaheeda si siman ugu dabaaldegaya maalinta ciidda carafo amaba ciidul adxa waxaana dadkaasi ka mid ah malaayiin soomaali ah oo midba meel ay ugu soo gashay ciidda bal intaynaan u gelin dadweynaha iyo sida ay u ciideen oo aan ku soo qaadan doonno dad qaarada kala duwan jooga iyo waayaha ay ku ciidayaan balse haddii aynu u kacno dhankaas iyo heesaha waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doonaa fanaanka axmed zaki marka hore ciid wanaagsan zaki asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu dhowahay waa idaacaddayadii waa idaacaddiinii waa idaacaddoodii waa idaacaddii dadka soomaaliyeed oo dhan runtii maxaan ku rahdaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in sanad walba inagoo caafimaad qabno oo ilaahayna kulmiyo oon barnaamijyo iyo waraysiyo kala qaadno ilaahay loogu mahadnaqo aad iyo aad badan sana ugu dambaysana anagu barwaaqa baan kusii jirayo dalkii baan ku ciidayay jabuuti jigjiga hargeysa muqdishon baa ii dhinayd oo insha allah iyadana waan tegaya haddii ilahay yidhaahdo waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bilkhayr dhammaan shacabka soomaaliyeed soomaali weyn dal iyo dibad meel walay joogaanba faamilkayga baniskayga saxaabtayda iyo ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay kulla caam wa antum bilkhayr waa hagaag mar kale ayaan anaguna ku leenahay ciid mubaarak maca alciidayn ciid alcaafiya axmed saki dabcan waxaad tidhi sanadihii ugu dambeeyeyba waxaan ku ciidayey dalkii dadweyne waxay isweydiin karaan ama dhegeystayaashu xaguu ku ciidayaa labadii sano ugu dambeysay waxaan ku ciiday jawi aada u qurux badan laba ciidood waxaan ku ciiday hargeysa iyo buurambe iyo berbere iyo baan ku ciiday ciiddii kalena waxaan ku ciiday jabuuti ciiddii iminkana soo dhaaftayna waxaan ka tumaya oo ku ciiday dowla deegaanka magaalada caasimadda jigjiga tan hadda nagu soo socotana waxaan rajaynayay inaan xamar ku ciido ayaan rajaynay lakin way suurtageli weyday insha allah waana tegi doonaa muqdisho anigoo heesahayga iyo haryadihii u wada ayaan tegi doonaa insha allah axmed zaki haddaan soo koobo ciiddaad fahanta macnaheeda allah
ciiddi baad fahantay ciiddi baad fahantay raaxo raaxo raaxo adaa ciidayaba qalbigaad ka ciidaysaa waan gartay waa yahay dabcan marka ay dhegeystayaasha iyo weliba ummadda muslimiinta iyo dhammaan dadka soomaalida meel kasta joogaan ay idaacadda dhegeysanayaan ay ciidayaan markay maqlaan fanaankii axmed saki dabcan de waxay xasuusanayaan sugaantaadii kala duwanayd fankaaga cajiibka casriga ah ee sanadihii ugu dambeeyey aadka loo dhegeysanayey bal ugu horreyn baa intaynaan gelin qaybaha kale iyo weliba aan salaanta ciidda iyo wixii kale aynu isweydiinayno bal maxaad hees ciidda aad u soo qaban lahayd maanta dhegeystayaasha
waxaan usoo qaban lahaa hees aanu last year qaadnay annagoo fanaaniin badan ah oo aniga sahra ilays safo omar faysal xamda fanaaniin fara badan aanu nahay marka haddana in yar anigu qalcadaydii aan idinka yaro qaado waxay leedahay waa subax qayrooliya caruurtiyo dhallaankuba dama lagu caweeyo iyo cashiiradu isbooqde marka taasaan soo qaban lahaa
waxaan xasuustay iyadoo aroortii lasoo labistay oo lasoo socdo qoysaskii lasoo booqanayo ciid mubaaragta lesayo maasha allah cashiiradii waa hagaag waxaa qalciidkii la doonanayo weliba hoos baanu qarinaya taasoo imika telefoonada laysugu diraabanaya gadaal baanu dhiganayay waa hagaaga bal dhegeystayaal dhegeysta habboon heestaasi uu fanaanka axmed saki inoo socdo waa subax cirooliya caruurtiyo dhallaankuba sama lagu caweeyo cashiradu isbuuqowde
zaki ciid mubaaragaan ku leenahay heestaasi aad soo qabatay waa tii ciidda laakiin dhegaystayaal badan ayaa waxaa laga yaabaa aan fursad u helin sida anigii shirwacan kuula hadlayna sida tooska inay kuula hadlaan laakiin marka ay ku maqlaan jeclaan lahaa alla axmed zaki baa khadkii ku jira axmed zaki baa idaacaddii la hadlaya alla yaa heestiisaas mid walba hees baa kusoo dhacaysa oo taageerayaashaada ka mid a marka taageerayaashu way badan yihiin laakiin heestaad is leedahay taageerayaashaada badankood way jecel yihiin haddaad noo soo qabato maanta ciida waxaan idiin soo qabanayaa heesta la yidhaahdo dhadhan heestaasi waxaa tidhi dhadhan baa la yidhahdaa dhadhan ha wayba dhadhamaysaa si kale kuma garatid aanu cashe waxaan odhan lahaa waxa weeyaan jacaylkaasi uu soo dalxiisay kan waa noocii lagu ducaysanayo weeyaan kasana soo dalxiisaya ee dhadhankiisi wata bal dhegaysta habboon mar kale dhegaystayaal iyo ciid mubaarak ee heestaasi dhadhan ee waxmed sakiin noo socda sida ubax dhalaalo ee manay hargeysiyo ka dhex baxay tubdheerba dhaayahayga qaato garowiyow dhulkeennii Lugashadaad u roonto waan kugu dhawey garo lugashadaad u roonto waan kugu dhawey garo haddan dheef wadaagno dhay xamar xamar xamar ku maallo dhalintuna ciyaaraha arooska ka dheeran way inoo dhacnaalay way way way ahaha way inoo dhacnaalay haddii dhuuxa jigjiga iyo halka dhaqanka laga helo dhaanta aan ka tumalay farxad baan la dhiciyaa way way way ahaha farxad baan la dhiciyaa waa hagaaga mar kale ciid mubaarak dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aadan naga maqlaysaan كل عام وأنتم بالخير إن شاء الله سنة كسنة عاصمة الله إنه قال فيه وحن أقول رجيني دمان مدة الصوماليات إنه إلهي برواقي وبشبش عاصمة سنة كسنة في سعيد عيديسة ونقول قال فيه إن شاء الله aamiin aamiin aad baad mahadsantahay axmed zaki aad baad mahadsantihiin aad baan idin salaamaya dhegaystayaal sida oo kale sida aan barnaamijka bilowgiisiiba aynu ku tilmaannay fanaanada caanka ah ee khadiija qalanjo ayaa iyadana inagala qaybgeli doonta oo barnaamijka marti inoogu ah hase yeeshee haddaynu sidoo kale eegna iyaguna waxaa siyaabo kala duwan iyo weliba duruufo kala gedisan dalalka dibadda ugu ciiday boqolaal soomaaliya iyadoo qaarkoodna ay ku ciideen goobo ay soomaalidu aad ugu yar tahay islamarkaana ay taasi ku kaliftay inay ciidda la wadaagaan bulshada kale ee muslimiinta ah ee deegaanadaasi kula nool waxaana barnaamijka inagala qayb qaadan doona qaar ka mida dadkaasi bal haddaba ugu horraynba aynu ku horrayno siciid jaamac oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku noola magaalo ku taalla xadka ay iska galaan wels iyo weliba england aad iyo aad baa u mahadsan tahay casho ciid iyo cabdixakiin labadiina waa mahadsan tihiin bahda c o eedana waan salaamaya waana dhowahay waa uu yahay ugu horraynba siciid n ciid mubaarak baanu ku leenahay n marka ugu horraysa bal ugu horraynba intaynaanu gelin n ciidda iyo sidaad halkaa uga ciideen halkeed ku nooshahay meeshaad ku nooshahay iyo magaaladaad ku nooshahay iyo xaggay ku taalla bal faahfaahin naga sii waxaan ku noolahay magaalada swindon town gobolka wilshire waana magaalo aada u yar populationkeeda iyo dadkeeduna ay aada u kooban yihiin waa hagaag bal ciiddii baynu ku jirnaa maalinta ciidda oo guud ahaanba n laga dabaaldegayo n meelo badan oo dadka muslimiintu ay ciidayaan sidaad ugu ciideen se soomaaliya intee leeg baad ku degantihiin goobta ayada annaga soomaalida meeshaan degan waa dad aada u yar taqriiban waa dad adiga sagaashan qof aan ka badnayn amaba ka yarba waxaan ku dhex milannahay bulshooyinka kale ama communitiyada kale ee naga tirada badan amaba naga xajmiga weyn inta badanna waxaan la ciidnaa walaalahayo suudaan oo aada iyo aad ciidaha xilliyada ciidaha noo invite gareeyo oo maxaa la dhihi jiray inta badanna magaalada oo dhanba ay ayaga la ciido intooda badan marka laga soo tago bulshooyinka kale asia ka imaada sida bakistaanta iyo maxaa la dhihi jiray bangladeshka oo ayagana sidoo kaleeto meelo gooni isugu tago laakiin annaga soomaalida inteena badan waxaan la ciidnaa suudaanta oo dhaqan ahaan iyo kaaljar ahaan iyo sida ay usoo dhaweeyaan dadka martida ahba aan aada ula dhacsannahay waxbana aana kala fogeyn dhanka soomaalida waagaag suudaanta maxaad ku doorateen inaad iyaga aad ula ciidaan shucuubta kale muslimiinta ula ciidi weydeen Ee, waa la ciidnaa oo muslimiinta dhammaantood waa isla ciidaan waana wada farxnaa dhammaanteen guud ah laakiinse markii salaada ciidda ay soo dhammaatay kadib ayaa jaaliyad walbo amaba een- een qoom kasta oo macnaha wadan walbo ama jaaliyadiisa ama communitygiisa waxay samaystaan xaflad u gooni ah marka maadaama soomaalida meeshaan joogto aysan community aysan lahayn aysan dad tiro badan ahayn waxaan noqonay eh, dad iska minority ah. marka waxaan ku biirnay walaalaheena suudaan oo aada iyo aada dhaqan ahaan u wanaagsan xagga soo dhaweynta sida kaba soo qaad markii aan israacno oo aan tagno xarunta ay macnaha ugu talagaleen ee dadka martida kusoo dhaweyn ama aan ku ciidno een, waxyaabo oo gooniya ay ayaga ay uga duwan yihiin bulshada kaleete sida een, maxaa la dhihi jiray halkan waxay kugu sameynayaan barbecuegii oo gooni ah halkan waxaa lagugu sameynaya mamacaankii oo gooni ah dumarka meel gooniya fadhiyaan ragga meel gooniya fadhiyaan si nidaam ah fanaaniina u imaado oo suudanees ah waxay kuu shidayaan maxaa la dhihi jiray muusiga hore oo taariikhi ah amaba ka hadlayo macnaha waxyaaba taariikhda ku saabsan ee, fankii suudaan dad hadda waxa waaye fankan aada iyo aada ugu wanaagsan aba umaleynaya inay soomaalida xataa fanka uga sii horreeyeen marka waan gartay waxyaabaha aan ku jecelnaha waxaa ka mid ah fanaaniintaas ay keenaan ayagaa fanaaniin keeno haddana waxay ku heesayaan heesihii hore sida sayid khaliifa maxamed alwardi eh, ninkii la dhihi jiray wadal amiin maxamuud cabdilcasiis dad badan oo fanaaniin waaweyn ay leeyihiin heesooda ayaa meesha ka qaadaan adiga meesha farxad badan ayay ay noo sameeyaan oo sidaas ayaan ku dooranaynaa
weli meelaan ahayn meesha haddaad ku ciidayso ma ku ciiddo oo ma kuu suuro gasha inaad meel ka mid a dhulkii soomaalida aad mar uun ku ciiddo noloshaada mise gobolkaasaad ku dhalatay maya kuma dhalan halkan aniga laajiga ku ahay laakiinse dhulka soomaaliya aan ku ciida waxaa iigu dambeysay afar iyo toban sano ka hor waaw marka heesihii ciidda la qaadi jiray ama aad ku ciidaysan jirtay maxaad ka xusuusataa waxaan ka xasuustaa allamaanta ayaanka iyo ciidda wanaagsan ilaahii ina siiyey isagaa ku abaale waxaata imaanta si wanaagsan weyda heestaas ayaan aad u xasuustaa waa hamaystiri adii laftarkaaga een, eh, xilliyada qaar heesa soomaaliya waad ugu dhufataa suudaanta mar haddii maxaan ku wallaahi ayaga laftirkooda mararka qaar cajal waxay noo geliyaan heesihii soomaalida hore een, sida kaba soo qaad ciiddii lasoo dhaafo oo kale waxaan xasuustaa inay noo shideen heeso magool ay leedahay allah u naxariiste iyo xasan aadan samater iyo waxay noo shideen heeso hore oo qaraami ah ayay noo shideen maasha allah weliba xataa waxay hayaan qayb badan oo soomaalida ah wayna jecel yihiin een, dhanka soomaalida iyo maxaa la dhihi jiray taariikhda fanka ee maxaa soomaalida marka maxaa ka xusi kartaa heesihii ay idiin shideen ee magool iyo xasan aadan iyo fanaaniinta soomaalida heesaha ay idiin shideen mid ka mid a haddaad na xusuuso waxay leedahay sida waaga iftiima ama waadi xareeda wanaagow quruxdaada indhahay igu wareero waxba waan arki waaye Indhaha.
aan wadaagna ciyaare iweydaaro gamcaha kalantaali waa fanaanka la qaadayo kulley ma garan laakiin Taasi- codkeedaan ka fahmay waxaan u qaatay heestaas inay saare axmed ahayd magool inay ahayd aan qiyaasa waa tahay waa tahay siciid aad baad mahadsan tahay ciid mubaarak walaal ciid wanaagsan aada umahadsantiin baada si ogeeda waa hagaag markana aan u baaqno mid ka mid a dhegaystayaasha nagala soo xiriiray dalka filibiin oo lagu magacaabo cabdiraxmaan xaamud axmed cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka ciidda bal dalka filibiin iyo sida aad ugu ciidaysaan haddii aad soomaali tihiin guud ahaan horta filbiin waa wadan aan muslim ahayn oo muslimiintu aad bay u yar yihiin laakiin soomaalidu maalinta ciidda way is urursadaan oo waxay leeyihiin masaajidaadu yar marka waxaa jira meelo ay soomaalidu ay isku urursato oo isugu yimaadaan oo ku caweeyaan waa hagaag marka maxaad samaysaan markaad isku timaadaan maalinta ciidda markaan isu nimaadno maalinta ciidda waxaanu samaysanaa matalan oo kale lacag baa inta laisku dardarsado waxaa la yimaada meli sidii waxaanu isku xusnaa dhaqankii soomaaliya oo kale marka waxaa laga yaaba in qara weyn oo aada u wanaagsan oo macnihii si waddankeena soomaalidu kama maaranto bariiskii iyo baastadii inaanu anagu laftigeeyu karsano si aanu sidii waddanka usoo xusano marka idinkaa kariya miya mise hodheelaad ka dalbataan karinteedii baa iyadana hawla dee iyadoo la ciidaya haddana kijada in la galo cunto la sameeya taa laftirkeeda hawla wallahi dadku markii waddanka la joogo iyo markii qurbaha la joogo way ka duwan tahay oo marar waxa dhacda raggu inuu isagu kijada gala mar- mararna waxa dhacda in hotel loo tago oo em, la ballansado oo si la isugu arko marka imise soomaaliya qiyaas ahaan baad isugu imaadaan maalinta ciidda waxaa laga yaabaa in magaalooyin badan la suga yimaado matalan maalin dhaweyd oo ciidda ciidan ka horreysa aan xusuusto waxaanu isugu nimid conton waxaanuna ka nimid magaalooyin kala bedelan qayb baa waxay u jirta mid baa waxaa xusuustaa inuu ka yimid nooga yimid meel noo jirta laba boqol iyo afartan kilomitr meel noo jirta oo labada boqol iyo afartanka kilomitr uu soo socday uu kaga yimid laba wiil oo soomaaliya keliya ay ka dhigtaan saddex keliya ku yihiin isaga iyo laba kale ma garan waa hagaag waa ilaa intaa uu soo safray si uu da- soomaali u arko oo ula ciido ciiddii ula xuso si uu soomaali ula ciido oo ciiddii wadanka u xaso oo qaabab laysu yimaado iyo oo aadan malaysan karen wuxuu dha dhamacnihi Waha.
wuxuu kuleeyahay filibiin oo kale markaad xusuusato sidii qaabka wadanka loo ciidi jiray dee adigu waa garanaysaane heesaha ciidda ka waran iyaga iyo cayaarihii dhaqanka
heesaa ciidda waxaa waxaa laga yaabaa inaan miisgarayna horta de si oewa iyo qaababka loo loo ciidiyo wadanka waa la soconaa oo idaacadaha iyo waxaasaan wadanka ka dhegeysanaa laakiin de heesii ciidda waa waa la miisgareeyey heesii aan waxaan aad u xustaa maalinta ciidda heestii maxamed suleyman kude oo badanaa si oewa iyo idaacadaha localka iyo kuwa internationalka labaduba ay sii dayn jiraan oo ahayd allamaanta yaalka iyo ciidda wanaagsan marka heestaa aad baan u miisgarayna ilaahina siiyey halkaasaad ka sii wadaana waxa weeyaan waa ku amaanan ha waa hagaag cashay haddaynu kaga nimaadno ama aynu ka nimaadno dhinaca iyo qaaradda eeshiya islamarkaana aynu ku noqonno dhinaca iyo qaaradda yurub Een, hadda waxaa khadka ugu jira maxamed nuur oo isagu ku nool wadanka jarmalka bal ugu horreynba marka ugu horreysa een, ciid mubaarak maxamed ciid mubaarak walaal aad baan kuu salaamayaa ciid alcaafiya waa hagaag magaalada ama een, deegaankaad degan tahay maxaa la yidhahdaa si halka ku yaallaa Een, wuxuu ku yaallaa galbeedka jarmalka caasimadiisuna waa maynis magaaladan deganahayna waa baturkheim oo meel tuula ah waa meel tuula ah oo markaa ku taalla jarmalka Aad iyo Een, aad.
bal ciidda ka waran een, eh, waxaan filayaa in eh, soomaali badan halka aad ku joogtaan ama aad si weyn uga ciideen Een, koley halkan waa meel iska tuula soomaali badanna kuma joogno Een, waxa waxaan ku joognaa dad iska afar qoys meelahaas iyo dhallinyaraan ku qiyaasay saddex ilaa afar marka dad aad u tira badan kuma joogno Ee, salaada marka lasoo tukadayna dee dadku daniya caadiga unbay iska raaceen waxoogaa ciiddii wadankii ma aho way ka duwan tahay halkani Oh, waa garta waa gartay marka markaad fiiriso ciiddii oo kale eh, sidii loo jabaa loo dhuntiyaa bay soomaalidu tidhahdaa mar haddii een, dooq badan uusan jirin oo magaaladii aad ku khasban tihiin marka ciiddii de- ma quruxsataan oo qaab ciid ma u ekaysiisaan wallaahi dadka meeshan jooga iyo hadda intaan ku joogna aad bay u yaryihiin Eh, ciidihii hadda labadii ciidi ugu horreysay oo kale waan ina macsuumay xaafad meesha degan oo in badan degan baana macsuumtay maasha allah ciidii kusoo xigtay oo kale shaqo iyo awal baan ku jirnay oo marka salaada laga soo baxay danihii caadiga unbaa la iska raacay marka tan hadda sidoo kale u dhacday Eh, waxaan rajaynaynaa wixii iminka ka dambeeya insha allah inaanu isku xir sameyno oo aanu isku nimaadno oo bal sidii aanu wax uga bedeli lahay waxaan ku jirna laakiin weli noomeyna suuragal inaanu si ciida u ekeysino weli waxaad moodaa inaanu ku jirna xaaladii eh, aanu ku degi lahay wadanka oo aanu ku cusub waxyaabaha kaa farxin jira dalkii marka la joogo ciidda maxaa ka mid a ma heesaha la saari jiray xilliga ciidda loogu talagalay ma xoolaha la qalan jiray faamiliska iyo dadka dariska ehel qaraabo la isku imaan jiray wax la wada cuni jiray maxaa ku- si gaar kuu farxad gelin jiray marka waxa anaa isleeyahay shaksiyan wixii ugu wanaagsanayeen hadda tabayo wuxuu ahaa in faamilku meel ay isugu yimaadaan oo meel lagu ciido oo lays arko oo farxadda la qaatay iyo dhalinyaradii iyo asxaabtii waqtiga la qaadan jiray bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim deyruna loo yaqaano cabdixkiin shirwac iyo caashe ibraahim cabid waan idin salaamaya waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan Salaam waxaan ku alaikum.
noolahay muddooyinkan dambeba magaalo la yidhaahdo south tuster nebraska ama ceerifiye ay kulmiyaan saddex gobol oo state of iowa ah iyo south dakota iyo state of nebraska si wanaagsan ayaa looga ciiday meesha tanaan degannahay ee state of nebraska saddex meelood ayaa lagu kala dukadaa dhanka nebraskana hal meel dhanka iwana meel marka sidaa oo ay tahayna aad baa lasugu soo baxaya maalmaha ciida oo waa lasu salaamaya dadkii waan isku imaanaya inta badan shaqooyinkan af laga yahay marka halka aan ku noolaha waa halka caashe iyo abdaxkiin Een, ma suurto gashaa dadkiina soomaalida ee goboladaasi kala duwan halkay iskaga yimaadaan amaba goobtaasi iskaga dhow inay isu soo tallaabaan oo ciiddii isu yimaadaan oo ay wuxuun wadaagaan dabaaldega ciidda aad iyo aad abdaxkiino haa wax badan ayay wadaagaan hadda ciidan oo kale waxay kusoo aaday week dayska dhexdiisa mararka qaar oo ay dhacdo ciid inay jimco oo kale kusoo aado waxaa la kireeyaa oo meesha baralka ilmaha ay ku cayaaran oo kale ama barxadda cayaalka lagu cayaarsiiyo ayaa la kireeyaa Een, waxaa la sameeyaa oo kale een, raashin ayaa maxaa la qof kasta donation ayuu keenaa ama qof kasta wax uu soo qaada waxaa la wixii dhaqankiisa ah Een, soomaalida kale oo iska taqaana caruurta ayaa wax loo soo qaadaya dadkan a- ajnabiga aan la noolnahay oo kale sidoo kale waxaa kaloo meeshaas kasoo qayb gala ama meesha ciidda oo horesha lagu tukada yimaado haddaan dadkan u dhashay iyaga laftirkooda muslim ah oo maxaa la dhahaye ciidda nagala qayb qaato hadday ahaan lahayd dadkan oo latinos loo yaqaan ama dadka dalkan aan ugu nimid ah marka common la wadaaga wuu jiraa oo ciidda dadka dhanba ay ka dhexaysaa waa waxaa maalin aada u farxad badan waaye oo waa lais salaamaya dadkii oo is arkin muddo baa laga yaaba inay meesha isku arkaan oo laisku wareyso oo maxamed adigoo ka faaiidaysanaya munaasabadan ciidda nasiibna aad u yeelatay in dadka soomaalida ah ee na soo wacay ee imeylada noo soo diray aan ku soo celina aad ka mid noqotid yaad jeclaan lahayd inaad tilaanto munaasabadan ciidda awgadeed caashaay ma aad baad u mahadsantihiin adigii abdaxkiinba waxaan salaamayaa inta muuqayga iyo maqalkayga taqaana aada ugu horeysid adiga oo cashe ibraahim aadan ah adigii caruurtaada ciid wanaagsan baa idin leeyahay sidoo kale abdaxkiin shirwacan waxaan leeyahay adiga iyo ehelkaaga ciid wanaagsan waxaan kaloo halkan ka salaamaya dhammaan eheliyadayda iyo maxaa la dhahaye familkayga meel kastoo ay joogaan ay ugu horeyso hooyaday macaan xawo macalin cali nuur aabaheyga macaan oo tiyagaloo jooga haddii uu imaqlaya ama uu maqlaba codkeyga oo la yidhaahdo maxamed ibraahim xaamud oo ama ama beero asna waan salaamaya waxaan kaloo salaamaya adeeradayda ee dooyinkeyga anoona soo koobayn oo maxaa la dhahay inaanan kala ilaabayn magacyadooda waxay ku kala sugayeen australia nairobi kenya norway ingiriiska masar iyo muqdisho meel kastoo ay joogaan iyo gobolada soomaaliya waxaan leeyahay ehelkeyga ciid wanaagsan aan leeyahay inta muuqayga iyo maqalkeyga taqanaasho sidoo kale waad mahadsantiin madaxkiina ciid mubaarak baan ku leenahay kulli caam waantum khayr dalka mosambiqna waxaa nagala soo xiriiray dhegayste lagu magacaabo samow cali aadan samow kusoo dhowow barnaamijkan ay v o eda kula dabaaldegayso dhegaystayaasheeda meel kasta oo ay daafaha caalamka ka joogaan waa ku faraxsanahay wallahi inaad soo wacdeen idaacadda dhammaan wariyaasha salaam marka hore intaad fursada ay siiseen waxaan salaamaya hadda eh, hooyaday oo joogta eh, magaalada la yihahdo yolow oo ka tirsan gobolka boqol waxaan kala salaamaya abey oo jooga xamar iyo walaalahay dhammaan oo ay joogaan eh, maleysia iyo iyo iyo turki dantaba waan السلام دhammaan soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam antum bikayr iyo dhammaan waraaha iyo idaacadaha iyo eeda oo aad ugu faraxsanahay inaan kala qayb qaato barnaamijka ciidda oo aad tahay waan ku faraxsannaha annagana inaad mosambiq adigoo joogana la soo xiriirto oo halkaas aad ku ciidaysid samow aad baan kuu salaamaynaa ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr waxaana filayaa in waalidka iyo walaalaha iyo ehelka aad salaantay adigoo mosambiq joogana in ay kaa dhagaysanayaan barnaamijkan laanta afka soomaaliga ee v o a cashuulida waa aadan ku salaam walaal bisalaam bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa qamar salaad cumar waxaan ku noolaa dalka denmark khaasatan magaalada copenhagen copenhagen way badan tahay laakiin waxaa uga sii noola xaafad la yidhaahdo faaqum saas uguma badno soomaalidu laakiin waxaan rabaa jaanis aad ii siiseen anigoo idin salaamaya bahdiina v o eeda waxaan hawada ka salaamayaa hooyaday macaan muraasim kar canshuur aabahay salaad cumar oo ku nool magaalada muqdisho walaalahayga oo ku kala nool daafaha adduunka waxaan kaloo salaamaya walaashay aan aada u jeclahay muraada xaaji aweys dhaho ayadana ku nool magaalada london dalka u k waxaan kaloo salaamayaa oo ilmahayga igula nool dalka denmark khaasatan magaalada copenhagen wiilkayga sikiriye waa curadkayga gabadheyda mastaax balkiis iyo yonis inta kale maybi waa tiro badnaanaysa dabcan waxaan rajeynaya intaas inay iiga filan tahay salaanta waxaan salaamayaa muslimiinta daafaha adduunka ku kala nool inta codkayga taqaano inta muuqayga taqaano iyo inta maqlaysa codkayga waxaan idiin rajeynayaa iidaan iideeda kale inaan ku wada iino farxad iyo bashbash iyo barwaaqo waxaan rajeynayaa inaan wadankayga dib ugu soo noqdo oo nabad ah iidaan iideeda kale mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba ciid wacana wanaagsan khadiijo maxamuud yuusuf oo ku magac dheer khadiijo khalanjo oo kana mid ah fanaaniintii hobolada waaberi islamarkaana muddo dheer aydaan maqal amaba aan codkeeda iyo weliba fankeedii dhegihiinna aanu ku soo dhicin ayaa iyaduna nagala qaybgalaysa barnaamijkan gaarka ah ee ciidda ugu horraynba ciid wacano wanaagsan khadiija soo dhowow waan dhowahay walaal aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa ciid mubaarig ool waxa islaamka magaca islaamka sheegto oo dham ayaan leeyahay ciid mubaarig waxaan kaloon leeyahay wax alla wixii soomaaliya shanta soomaaliyeed iyo idinkoo dhan waa haga annaguna waxaan ku leenahay ciid mubaarig macal ciideyn ku ciid alcaafiya aan ku leenahay annaguna aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaal waaye waa yowmul ciid waa maalintii ciidda dabcan barnaamijkii ciidaynu ku guda jirnaa oo dhegaystayaashii walow dhammaan bulshadii ay wada ciidayaan bal ugu horreynba muddo dheer waxaa laga yaabaa inay kugu dambeysay dadka soomaaliyeed ama soomaalida meel kastay joogaanba inay maqlaan khadiijo maxamuud yuusuf khadiijo sanadihii ugu dambeeyey xaggay ku noolayd xaggayse ku ciidaysaa imika walaal intii ugu dambeysay oo dhan waxaan joogaa magaalada london oon ku noolaa ilaa toddobiyo labaatankii sane u dambeysay kama bixin waa gaag khadiij haddaynuusan noqono ciiddii iyo weliba maxaan ku idhaahdaa barnaamijkii ciidda iyo dhegaystayaasha in badan bay dadku aanay ku maqal oo ay dhinacii fanka iyo sugaantay aad kuugu yaqaaneen sugaantaadana aada looga heli jiray aanay maqalin goormaa kuugu dambeysay fankii iyo waayihii kala duwanaa iyo sugaantii wallaahi iminkaa muddo aan markaan qiyaaso dhowr iyo toban sannadood aduu markii hore halkan xaflado riwaayad baa iigu dambaysa alla u naxariistee marxuum sooraanu iska lahaa oo annagoo dhowr fanaaniin badan aan ku jirnay markaa horta riwaayad ahaantaasaa iigu dambaysay laakiin marmar baan aroosyada iyo waxaa tegi jiray iminkana dee wallaahi kamana heeso laakiin marka dee xaflad qof ama ehela ama saaxiiba ama sidaas oo kalea aroosyada inaan tago uun mooyaane runtii dee wax heesa iyo wax kale waxba iminka kuma jiro marka maanta haddii maalin ciid ay tahay bulshadii soomaaliyeedna muddo dheer aanay ku maqal sidaan qiyaasayana ay tahay markii ugu horreysay idaacaddan v o eda oo hadda koob iyo toban sana iyo dheeraada furan aad ka hadasho ay tahay maxaa dhegaystayaasha soomaalida ee ku maqlaya ee maanta fursadda kugu helay aad kula ciidi lahayd waxaan kula ciidi lahaa laba kelmadood waxa weeyaan bismillahi raxmaan raxiim ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ummadda islaamka ciida shanta soomaaliyeedow gaar ahaanu ciida
yaa halah waxaaban xasuustayba khadiijo ay suudaantii u tumayso oo maxaan ku idhaahdaa heesihii iyo sugaantii kala duwaneyd qaadaysa waayo waayo aad iyo aad baan aniguna kulenay ciid maar haye caash khadiijo waxaad hadalkaagii intaadan heestan ciiddaada noo qaaday waxaad sheegtay inaad xafladaha arooska laga yaabo inaad tagto laakiin aadan ka heesin mar haddii codkaagu weli sidan u dananayo maxaa kaa hor jooga inaad weli ummaddii u haysto walaal xagga diinta ma aragtay wa xagga diinta dee waa kii ad ogtahay heesaa ma fiicna boqol jeer baa wallaahi la iska waaniyey oo la yidhi maxaygaana iska daaya stil wallaahi waa nagan haddada xafaladii tagtood muusig lagu garaaco haddana adigoo boodayuunbaad sarkaysaa soo ma ogin aad iyo aad waa iska xoolo oo wax maxaygaana dee ku xidhan runtii markaad eegtaan diin ahaanteedna markaad usoo noqoto ku xidhan iska wax munkaro iska kalaa laakiin haddana waa waxaad kusoo dhex jirto mar alla marka adigoo fadhiya lagu hay xanuunaya halkan ay xanuunaysaa markii lagu dhifto adigoo ku jiro unbaad haddana marmar arkaysaa waa iska yara jimicsiga dadku qaar yidhahdaan mararka qaar waxaa lagu jimicsadaa aad iyo aad ma haddii mar lagu jiro lagma dee deegaankii baan laga fogaanayn si kale haddaan ku weydiiyo iminka markay caashi lahayd codkaaguba hadduu sanu dananaya khadiija fanka maxaad uga fogaatay waxaan xasuustay dabcan heestii ay suudaanta tumaysay ee masraxaad ka qaadaysay caashiqu ma gumba ama gumaan xishoonba ruuxu xiska u galo ma u guuldarnaanba iyada xusuustaa bal haddaynu dib u xasuusanno ka waran maalinta ciidda dee heeska hadda iloobayba oo maskaxdiiba oo wallaahi way maskaxdiiba imika waana da'ina way iska soo socotaa kowdhe haye haye
waktina way noogu dambaysay caashaqu ma gumba ma gunan xishoonba ruuxuu xifka u galo maguul daraanba maguul daraanba wamageedabareedangayn wanaago barwaaqad gubaysa inta keesi laba nool adankaaga golongolay inta keesi laba nool adankaaga golongolay adangacaayo iri ma wax laga gubtaaba adangacaaliyo iri ma wax laga gubtaaba habay garaabine habay garaabine
heestaan raaca heestaan raaca iyo codka iyo luuqda iyo dareenka ay ku qotonto cabdixakiin iyo iyo qalanjo marka la isku dar waa hees aad si niyadaad u qaaday qalanjo heestani goormaad qaaday wallaahi nanan taariikhdii walaasha macaaney ma xasuusto laakiin waxa weeyaan waxay ku jirtay riwaayad nin la yidhaha marxuum yuusuf aadan allah naxariisteeyay ku jirtay marka wakti dheer bay ahayd soddon sano ugu yaraan waana ka joogaa iyo ka badanba malaha marka waa iska adigu waayo waayo aad iyo aad may codkaagana waxa weeyaan sidiisii iyo si ka wanaagsan waa la dareemaya waxa weeyaan inuu sidii u dananayo maasha allah waa taa waa taa qadiijo xilli baan xusuustaa oo aad inkastoo hobolada waa beri aad wada haydeen oo waa beri mid la tuuraa ma jirin oo mid walba wuxuu lahaa cod u gaara oo aad cajiib u ah ee wiilalaya gabdhaba laakiin xilli baa jirtay aad si gaara lagu ammaani jiray oo lalahaa qalanjo qaybsami weyday qalanjo qalanjo maxaad ku mutaysataad islahayd walaash macaaney waxay ahayd horta anigu qaybo badan baan ku jiray kow holka horta waxaan kasoo galay folklor danska bay ahayd waxaan ku markaa ku kororsaday inaan heesaha maaragtay haddana inaan dee heesaha iska galo inkastoo codkii codkiigu dee boqol iga cod fiican ay jirto haddana codkaygu meel dhigaba haddana inaan iska heeso haddana waxa iisoo korodhay ee dee actors inaan maxaydan riwaadaha matalo haddana riwaadaha we- waqooyi iyo de waa iyo riwaad reer xamarku haddana kala leedayan haddana riwaadihii reer xamarka ayaan haddana galay oon actor ka ahaan jiray that's why bay markaasi ee, dee dadku ay u leeyihiin qofku markuu meelo badan ka muuqanayo ay u leeyihiin misba magacaas dee de ay u hadal hayaan qalanjo qaybsama weyda halkaa bay ka timi marka marka waa shaqooyin badanood qabatay Ah.
waxaa la yidhi ma tanay noqon mise tanay noqon mise tanay noqon aad iyo Aad aad iyo iyo aad.
aad Way si wanaagsan cabdixakiin hees buu soo dhiftay laakiin aniga waxaa jirta hees inta badan aana dhegaysigeeda ka daalin uu faarax guuleysa matar uu kula qaada la yidhaahdo barkhad ah heestaa ma xusuusataa long time bay ahayd sangu baa lahaa waqti dheer bay ahayd wallahina midhihii imanka si fiican buu xasiisay sidaa tahay biciid balligii danood warcodsaba ka helay balahadane Bahasaney, bilan quruxba qurun bilan quruxsaney bilicdu waa aniga barkadu waa adiga ballanku waa kii runtahaye
boqol ugu filroono oo wacd boqol ugu firroon oo wacdkii habeenayn waa boog waa boog jacaylkuye hadda maqeen mayadaa u balay mayadaa u belay ha- long time
aad iyo aad aad waaba xasuusan tahayba waxa weeyaan wax yar walaahi wax markaa fara ku hayn bay wax weliba aad leeyihiin iyo aad aad iyo haddana aad waa laygu kadiyey haddana anugu kuma anfiicni runtii waraysiga heestaad adiga xasan aadan wada qaadaane hadhow bay odhan layma heesine laylama dhankayga hadle waan ka hanan
dhankayga waan ka hanan lahaa haweenu roon ku noqon lahaa hawe guur ma diideen haddaan uba dhankaage haddaad hagar baxayse habeen keliya caashaqoyey mahir galo haye kuma fulaye
dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan kuwa dhankaage haddaan agar baxayse habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro habeen keliya caashaquyey mahir galo ayee kuma fulaye horta baro raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad u yeeshaan habsaman daguurkeed meelalo oon horseed looma haajo way hawiranta iyo xaasha waxa weeyaan si wanaagsan baa u dafilay
waxay haybad ku yeeshaan habsamaan daguurke meelo loo hobin oon halyay wadin looma haajo way hawiranta hoomeyoy haki caashaqa ayu habaabine
laakiin hees calaa sawt eshcalaansood laakiin hadhow bay odhan laylama hadlin hadhow bay odhan hadhow bay odhan layma heesin laylama hadle lama hadlina doob hurday helay wey xasan hoobeyo sohor caashaqa maxaa intaa laga waday qalanjoy dee waxa weeyaan un kolley een, ma- kolley maalifka unbaa ku shaqo lahaaye laakiin dee hadhow bay odhan doog hurday helay nacam dee kulley waa hadal iska darsoon Ha.
ilaa uu wacwac laga siiyo ma fiicne hadhow bay odhan layma heesina laylama hadlina doob hurda ay helay hoobay soo hor soo caashaqay dhacda shabaga unbay ahayd ujeedu aad iyo aad aad iyo aad aad baan ku salaamaynaa khadiijo maxamed yuusuf qalanjo ciid mubaarig waanu ku leenahay aadna v o e da way kaaga mahadcelinaysaa macaan olofyu waa idi wada salaamaya salaamta islaamka ciid mubaarig Ciid mubaarak.
mubaarig mar labaad mar Ciid saddexaad wanaagsan.
ummadda islaamka shanta soomaaliyeed v o eduna aad bay ugu faraxsan tahay in toddoba iyo labaatan sano kadib adigoo qurbo ku noolaa in ay maanta een v o edu dhegeystayaasheeda ay kaa maqlayaan halkan oo ay kusoo xusuusan doonaan in badan oo ka mid ah aad iyo aad bay idinkula mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaashay salaam.
walaalkay ciid mubaarak ciid mubaarak daaq maroojiye waa wiil dhallinyaro ah oo sameeya masraxiyado qosol ah islamarkaana heesaha bedela barnaamijka ciidda ayuu inagala qaybgeli doonaa deeq ciidul caafiya walaal sirwac aad baan kusoo dhaweynaya adiga iyo caashaba waa hagaaga ciiddii weeyaan de laguma arag beryaha marka ugu horreysay ciid mubaarak baan kun leenahay Een, eh, ciiddii intii ka horreysay iyo muddooyinkii ugu dambeeyey majaajile iyo wax maaweelaha lagaama maqal ood caan ku ahayd beryahanba xaggee ku maqnayd warniyo in aadar shirwaco waxa weeye waxaan ku jiray siminaar baan ku jiray tababar baan ku jiray kowdhi waan garta tababarkaas wuxuu ahaa sida hadlaha loola haasaawo aan aqoonoo dabeetana waxaan baranayay haasaawahaasan baranayo alxamdulilah maanta noo soo xidhma waa gebigaba oo idiin soo dhammaaday haa waan gartay marka maxaad eh, geediyaho haye maxaad ku qaadanaysaan casharro casharadaan ku qaadin waxaa ka mid ah sida inanta loo shukaabiyo si iyo waxyaalo badan oo dee iga dhinaadan soo faa'iidaysa waan gartay marka iminka soo dhamaaye horta ciid wanaagsan dadka casharada bixinaya kuwa may ahaayeen dadka casharada bixinayay niman eh, yuu qow janaab oo jagna ka timiyo magaceedu waana inka sii jejebin iyo waanan garanay waan gartay haddaan si kale kuu weydiiyo deeqow dabcan de waxaad u taqaanaanba magac kalaad u bixiseenba haasaawo xiin iyo wax ma garanaysaa magacyo kale waaweyn baad u bixiseen inan markaad la haasaawaysa ama inaanaad la hadlayso maxaad u sheegtaa ead ku tidhaahdaa bal waarniyo anigu inaan hadla dee lama marka hore maba aqoono markaan tiraa inanta lahaaso guri kiraa baan weydiin jiray iyo hawlo kale iyo dad baan geli jiray laakiin iminka tacaawada iga soo horbaxda waa shukaamin karaya waxyaabaha kalead caanka ku haydeen ee la daawan jiray waxaa ka mid ah ama aadka loo daawado in sugaan kala duwan ood ood bedeshaan horta marka hore maxaa maxaa idinku kalifa ama sababtaad u bedeshaa maxay tahay heesaa horta walaalo waxa weeye een, hees aan bedelno waxa weeye heesta wax lagu kalifa heesta horta waa inaan heesta anna marka hore ka helno haye iyadoo sideeda inaad qaadato maxaa diidaya mar haddaabaad heestii ka heshay ma heesta haa dee heesta waxa weeye horta dadku waxay u yaqaanaan heesaha la bedelo in fanaanka lagu canjarafaynayo ama een, waxa weeye khalad bay ka aaminsan laakiin heesta la bedelay waxa weeye waa wax uun dadka lagaga qabsanayo jacbirkii sugaanta ka mid ah waxa weeye waana heesta adigu marka hore aad hubbigaagaad ka heshay ayaan bedelay marka een, heesahana sanadkan horta dhowr lix baan ilaa lix baan u hanjabo aan doonaya inaan bedelo ood u hanjabtay
ha waan u hanjabay iyagoo way way i qabshaysan yihiin haye kuwaad laakiin hore u bedesho maxaa ka mid a kuwaan hore u bedelay waxaa ka mid ah fanaanada caanka ah ee yurubiya heesta ee xujo waa heestii caanka ahayd haa jacaylka haddaan xanaansho haa haye waxaan ka dhigay sidii xabxabkii oo tufaxa la-aanta anoo xanuunsa miyaan aabbahay xumaynin dartaa anigoo anigoo sihay intani si soo xilqamay maxaan xaafadiina aaday xanshasho markaan bilaabay iyada xiisigii jacaylka intuu aabbaha xanaaqay muxuu xurkaygu baktiyey dabeedna intaan xanuunstay weliba cunuhuy xanuunay maxaan xuma jabinti waayey hadduu xadhig yahay aabbaha weliba ka xun yahay jacaylka inuun xillimaad dhexdeenna mar kale mar kale xaafadiina aado xurtadan timidaan ku diiday oka
waa inan taabeed baan ku xorteeyey haa walaalo een, waxa weeye dee haasaba xumadii unbaa meel walba gelisaan kuu sheegay magaranaysa deeq haddaan si kale kuu weydiino su-aal kale een heesahan markaad bedesho ama ay qaabkan u bedelmaan dadweynihii dhegaysanaya heestiiyo si fiican u dhegaysanaya ama heestan xujaba ha noqoto yurub amaba heesaha kaleba ha noqote maxay idhaahdaan se fanaaniintii heesaha lahaa inaba maka marka iyaguna ay maqlaan maxaa maxaa filcilin kaaga soo noqotay walaal waxa weeye horta heesta een, dee mid mid khalad u arka mooyaan oo dhibaato kale u mooyaane Een, fanaanku wuu ogyahay inay hees waxa weeye ay iska jacbiruun tahay dadka lagaga qabsanayo marka waxa weeye badankoodii een, xalaala iyo waxay kama xumaadaan adigu guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda ciidaladxa intaan mar kale kulmayno iyo ciidaha soo socdaba waa cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo caashe ibraahin aadan oo idin leh sidaa iyo ciid wanaagsan
barnaamijkaasi ciidda ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda iyadii fiidnimo intaanu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwaco idinle sidaa iyo ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Islamic State has issued a statement claiming responsibility for the firing of two rockets toward the presidential palace